the love.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah lixda bisha juulaay sannadka laba kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacadda waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabduqaadir samakaab iyo jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku soo qaadi doonno dood ku saabsan shaqooyinka dhanka xirfadda gacanta ah waxaa ugu dhow oo qofka noloshiisa ku maarmeyn karaa farsamada gacanta sababta waxay tahay mxua jaamacadda qofka wuxuu baranayaa muddo dheer ama dhowr sano wuu baranayaa runtii horta anugu ma qabo in farsamada keliya ee shaqo lagu heli karo looma barto jaamacadaha inuu qofku shaqo keliya ku helo
waxaa kalood dhegaysan doontaan kaalmihii heesaha oo barnaamijka aan ka marnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
shaqaalaha dabdamiska ayaa halgan kula jira dab xooggan oo ka kala kacay waqooyiga iyo koonfurta gobolka california labada dab ee ugu ballaaran ayaa ka kala kacay ama ka ololaya waqooyiga los angeles iyo waqooyiga magaalada win county dabka ka kacay waqooyiga los angeles oo lagu magacaabo trig fire ayaa sababay in afartan kun oo qof ay barakacaan dabka ayaa khamiistii ka bilowday meel dibadda ka ah magaalada santa calarita waxaana uu ku faafay toddoba iyo toban kilomitir oo wareeg ah dabdamiyayaasha ayaa waxay sheegayaan in dhismayaal ay tiradoodu toban kun ka badan tahay uu dabka halis ku hayo dabka ayaa keenay in dhammaan iskuulada albaabada loo laabo islamarkaana la xiro wadooyinka halbowlaha ah
ilo dhinaca ammaanka ah ayaa sheegaya in dad aan ka yarayn afartan ruux oo dibadbaxayaala lagu dilay waddanka ciraaq jimcihii kadib markii xogaga ammaanku ay gaaska dadka linta ka keena u adeegsadeen koox shiico ah oo hubaysan ah ay rasaas ooda kaga rogtay dadkaasi dibadbaxayay markaasi iyaga oo doonaya in ay kala eriyaan ilo dhinaca bilayska ah ayaa waxa ay sheegayaan in sarkaal dhinaca sirdoonka ah iyo xubin ka tirsan kooxda ahlalxaq la yidhaahdo ee awoodda badan le lagu dilay iska hor imaada dhex maray iyaga iyo dibadbaxayaasha oo ka dhacay magaalada camaare la yidhaahdo ee koonfurta dalkaasi ciraaq iloo dhinaca caafimaadka ah iyo weliba hay-adda xuquuqda aadanaha dalka ciraaq ayaa waxa ay sheegayaan in ku dhowaad laba kun oo qof lagu dhaawacay dibadbaxyadaasi guud ahaan dalka dadkan ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyagoo doonaya markaasi in ay muujiyaan sida ay uga niyad jabeen siyaasiyiinta dalkaasi oo ay sheegayaan in ay ku fashilmeen in ay hagaajiyaan heerka noloshooda kadib sannado dagaal dalkaasi uu ka soconayay waa dibadbixii labaad oo xoog badan oo bishan gudaheeda ka dhaca waddankaasi ciraaq silsilada dibadbaxa oo markaasi ka dhacay dalkaasi laba toddobaad ka hor oo islamarkaasi dhaliyey iska horimaad dhex mara iyaga iyo xogaga ammaanka ayaa waxaa ku dhintay boqol iyo konton iyo toddoba ruux waxaana ku dhaawacmay dad lix kun ka badan
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka warkaasi idinkaga imaanayena waa idaacadda v o a markana kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa maxaa ka hortaagan dhallinyarada qaarkood inay bartaan farsamooyinka gacanta si ay ula yimaadaan shaqo abuur barnaamijka waxay gala qaybgeli doonaa usaame cali maxamed oo ka mid ah dhallinyarada jaamacadaha dhammeeyey iyo siciid cabdi cawad oo ka mid ah dhallinyarada baratay farsamada gacanta kuna shaqaysta xilligan ugu horreyn waxaan barnaamijka ku soo dhoweeyey siciid cabdi cali oo ka mid ah dhallinyarada baratay farsamooyinka gacanta waxa ugu dhow oo qofku noloshiisa ku maarmeyn karaa farsamada gacanta sababtu waxay tahay mxua jaamacadda qofku wuxuu baranaya muddo dheer ama dhowr sano wuu baranayaa dhowrkaas sano markuu barto kadib shahaadadii buu haystaa shahaadadii wuxuu la tegayaa dhulka shaqada laga soo dhejiyo oo kale ama shirkadaha oo kale shaqada soo dhejiya waxaa lagu xiraya shahaada waxaa lagu xiraya itixaan waxaa lagu xirayaa cv baa lagu xiraya intaas soo diyaar marka lagu yiraahdo kadib baa haddana waxa lagu ranaya waa lagu soo wacaya lambarka maa lagaa qoranaya dibna laguu soo wici maayo wadankana sidaynu ognahay micnaha shaqadu waa ku yar tahay ardada jaamacadaha kasoo baxaana aad bay u fara badan yihin oo shahaadooyinka haysta balse farsamada gacanta muddo buu dhiganaya ardaygu koros buu dhiganayaa ama sanad buu dhiganaya ama laba sano ama lix bilood buu dhiganayaa farsamadii isagoo si fiican micnaha usoo bartay oo farsamadii uu ka dhamaystiranya dhinac kasta ka dhamaystiranya ayuu micnaha shahaadadiisa la tegayaa ama suuqa uu kaga shaqaysanaya ama micnaha sida anigoo masaas ugu shaqaysanaya ama wuxuu ku tegayaa suuquu ku tegayaayoo dhulka farsamada lagu gado qalabdhida farsamada ama farsamada micnaha lagaga shaqeeyo goobaha farsamada lagaga shaqeeyo la tegaya halkaasuu marka micnaha shaqadiisa ka bilaabaya oo micnaha isagu saasuu shaqo yar fudud ku helaya markiiba shaqada ku helaya isagaa ku shaqada ku shaqayn karaa ardayga jaamacadda bartaa mudduu raadinayaa inuu waayo baa dhici karta oo shaqadii ku waayo shahaadadii shaqo ku waayo shahaadii marka guriga isaga taalo meel isaga xiraysan tahay oo markaa micnaha uusan shaqaynba wax shaqaba uusan helin sidaana markaa shaqo la-aan ku yihiin haddii shaqa jirto micnaha wadankeena shaqooyinka jira waa shaqo iska kooban shaqooyinka waa yaryihiin laakiin waxaa ka badan ardada jaamacadaha kasoo baxo markaa shaqo la-aanta ah waxaa markaa ku dhici karaa ardaygii markuu shaqo waayo inuu iska tahriibo tahriib niyadda ku qabto iskaga tago waddanka ka tago dhalinyaro badan ma jiraan maadaama aad tahay macalin dhalinyarada bara farsamada gacanta ma jiraan dhalinyaro jaamacadihii dhameeyey oo kusoo biiraya dhanka farsamada gacanta inay qabtaan markii ay shaqo ku waayeen jaamacadihii ay ka qalinjabiyeen inay ku shaqaystaan way jiraan oo dhalinyaradu haddeera noo yimaadeen iyagoo micnaha ardada hadda aanu wax baranaa waxay u badan yihiin ardada jaamacadaha ka soo baxa oo micnaha markii ay shaqo ku waayeen shahaadooyinkii shaqo ku waayeen ayay micnaha wax kusoo biireen macadka farsamada gacanta si ay micnaha halkaas u bartaan kadibna ay micnaha ku shaqo tagaan markay arkeen micnaha arday badan oo markaas shaqaynaysa oo macadkii ka baxay oo markaas shaqaynaysa goobii shaqada ka shaqaynaysa oo guryihii micnaha dabkii gelinaya oo micnaha farsamooyinkii qabanaya farsamooyinka meesha lagu barta farsamooyin aada u fara badan way kala duwan yihiin korontadu waa ka mid tahay cilaan ka mid yahay dumarku ay bartaan qurxinta dhar karinta micnaha cunto karinta waxaasoo dhan marka farsamadu intaasoo dhan baa macadku bixiyaa marka ardaydii jaamacada hadda waxa ugu badan noo yimaada waa ardada jaamacadaha kasoo qalinjabiya oo marka shahaadooyinkii iska haysto shaqaadooyinshahadii marka shaqo ku waayey baa noo yimaada hadda aanu usama cali maxamed oo ka mid ah dhalinyarada jaamacadaha dhameeyey laakiin isagoo ka duwan yahay dhalinyarada kale waa uu shaqaystaa xilligan usama maxay u sababeynaysaa in dhalinyarada jaamacadaha ka qalinjibiyey ay u baran waayeen farsamada gacanta si ay ula soo baxaan nolol maalmeedkooda runtii horta anugu ma qabo in farsamada keliya lagu heli karo shaqo lagu heli karo way jiraan wadanka shaqo la-aan ka jidha iyo maaragtay ardadii jaamacadaha ka baxday oo kordhay laakiin haddana waxaa loo baahan yahay ardada jaamacadda wadda lafteeda looma barto jaamacadaha inuu qofku shaqo keliya ku helo laakiin waxa qofku aqoontiisu kororsanaya waa og tahay oo jaamacadda marka qofku iskool ka baxo wuxuu u baahan yahay heerka mataqaana kuwaad ee digrii buu u baahan yahay digriiga markuu waxa weeye ka baxo wuxuu u baahan yahay master buu u baahan yahay marka waxa weye qofku keliya maaha inuu u baranayo wax u baranayo shaqo laakiin qofku waxa weeye waxaa jira qofku waxa weeye yool buu leeyahay wadanka waa ogtahay oo waxa weeye hadda politicalka aada mataqaanaa arrimaha politicalka ama hogaaminta aada hadda looga danaya dee waxay ku xiran tahay marka qofkii dadka hogaaminaya inuu heer master ama heer maxay ahayday b h d inuu wato marka waxa weeye keliya wax loo baran maayo ku shaqayso keliya oo runtii waxa weeye si ay shaqo u hesho wax u baro ama mataqaan jaamacada mataqaanaa u dhigo maaha waxa weeye qofku waa inuu cilmigiisa kororsadaa oo maaragta wax bartaa haddaan usoo laabto arrintan kale oo walaalkay uu ka dhawaajiyey dooda igula jira way fiican tahay qofku inuu nolol maalmeedkeeda waxa weye dabiro marka anugu waxaan odhan karaa ardayda jaamacadaha barata hadday ku dari lahaayeen farsamada waxa weye way ka waxa weeye jaanis fiican yihiin ardayda farsamada kaliya xoogga saadhay maysan aqoonta in la kordhiyo aysan ku jirin farsamada gacanta oo ardayga isagoo jaamacad dhameeyo haddana farsamada gacanta baran karo isagoo sugaya shaqooyin meeshuu doonaa ka hele way ku jidhaa laakiin waxaa moodaa dadkii hadda sida hadda dooda anugu aan ka dhanasanayo dadku inay wax u baranayaan kaliya ay shaqo ku hesho oo maaragta si aad maarata shaqo u hesho way jiraan hadda ardayda maarata jaamacadaha ka baxday haddaan tusaale usoo qaato hadda boosaaso oo kale dadka ka shaqeeya maarata bangiyada ka shaqeeya sharaa'igta waaweyn u shaqeeya kulli waxay ka baxeen jaamacadaha bariga afrika ka baxeen markii marka jaamacaddu ay qaadanayso qof u shaqeeya ay qaadanayso waxa weye aqoontiisu ay ku xoolanaysaa waxaana ku jidha qofku waxa weeye inuu shuruudaha laga rabo waxaa ku jidha qofku inuu uu yahay heer master uu yahay ama mararka qaarkood bangiyooda kale inay ku xiraaneen inuu yahay degree bajular inuu yahay marka waxa weeye mar labaad waa kusoo celinayaa haddii ay farsamada ku dari lahaayeen oo yani farsamadooda nololmaalmeedka farsamada horta waxa weye qofku inuu nololmaalmeedkiisa uu dabiro bilmatanako tusaale haddaan usoo qaato farsamada qofku maalintii kale inuu mobeyl kasoo shaqeeyo dee wuxuu ka helaya nolol maalmeedkiisa mobeyl buu samaynaya mobelkaas waxaa laga yaabaa qofku uu samaynayo ugu yaraan inuu ka helo shan dollar ama maaragtay maalintii o dhan inuu shaqeeyo adugu isku celcelisaan labaatan dollar marka waxa weeye laakiin qofkan jaamacadaha ka baxay oo jaamacadda haddii uu jaanis fiican helo oo shaqada uu ku guulaysto waxaa laga yaaba waxaa laga yaabaa inuu maaragtay ku shaqeeyo high salary wax la yidhaahdo oo ugu yaraan kun dollar inuu ku shaqeeyo marka waxa weeye waana ka haddii aad leedihiin wuu ka jaanis mataqaanaa fiican yihiin waddanka shaqala-aan baa ka jira waa ognahay hadduu farsamada gacanta ku dari lahaa asaga ayaa ka jaanis fiican ninkan keliya ku ekaaday inuu farsamada gacanta keliya barto lakin uusan jaamacada baran
ma adiga ma waxaad aaminsan tahay oo keliya in dhallinyaradu ay bartaan farsamada gacanta anigu waxaan aaminsanahay in dhallinyaradu bartaan farsamada gacanta micnaha ay jaamacaddan agtay kasoo barteenna waa caadi way baran karaan balse inay bartaan farsamada gacanta waa aaminsanahay sababtu waxay tahay anigu waan soo bartay anigu waan ku shaqaystaa waxaan ka heshaa suuqan kaga shaqaystaa hadda micnaha waxaan sameeyaa macalin baan ku ahay shaqadeedu micnaha free baan ahay ugu madax bannaan oo saar lagu shaqaysan karaa ma garatay marka sidaas ayaan uga fiican tahay farsamada gacanta waan ku aaminsanahay farsamada gacanta inay tahay mid lagu shaqaysan karo ardaygu ku shaqaysan karo xilligu rabo janis lagu ku shaqaysan karo uu kaga shaqaysan karo xarumaha uu kaga shaqaysan karo inuu ugu shaqaysan karo shoob ugu shaqaysan karo meel furan karo oo micnaha qalabka uu gadi karo ku gadan karo meel ku gadi karo inuu micnaha farsamadiis ku darsan karo farsamadiisii iyo qalab iibintii uu dabadaba isku darsan karo micnaha ku iibsan karo dhulal ku yar ku furan karo taa ayaan aaminsanahay saasan waxaa jira dhalinyaro badan oo jaamacadaha ka qalinjabiyey maxaa maxaa u diidaya in dhallinyaradu ay farsamada gacanta ay bartaan ma waxaa leedahay dhallinyarada qaarkood waa lagu mid waa lagu midab ka tooraa shaqooyinka farsamada gacanta oo la odhan karo dee ardayga markuu jaamacadda ka qalinjabiyo oo reerkiisa ama qoyskiisa ama saaxiibadiisa ay isla qalinjabeen muddo ay kursi wada fadhiyeen in la yidhaahdo hebel shaqadaasu ka shaqaynaya oo shaqadaas aan waxba loo arag micnaha waxaa weeye shaqadii dadkeenni waxba uma arkaan shaqadii farsamada gacanta waa laga faanaya dadku waa ka faanayaan uma arkaan shaqa ay ku shaqaysan karaan oo kale sidoo kale waa ka faanaya wuxuu ka faanaya dubaha qaadashada iyo qaadashada qalabka korontada inuu ku shaqeeyo oo uu ka shaqeeyo suuqiga ka shaqeeyo ayuu ka faanayaa arrintaasu ka faanayaa ka faanitaan sidoo kale wuxuu leeyahay micnaha waa lagu qoslaya ama walaalka saaxiibka ama walaalka jaamacad soo dhigtay adiga hadaa farsamo gacanta ka shaqaysid waa wax micno aada u dhib badan oo micnaha runtii lagugu dhaliilayo ama dadku micnaha ninkaas farsamo gacmeed buu ka shaqeeya farsamo gacmeed wuxuu aaminsanahay bas anigu waxaan aaminsanahay inay dhereg tahay waddankeena micnaha farsamada gacanta laga dhergi karo qofku ku noolaan karo micnaha si fiican ugu shaqaysan karo waddanka kaga shaqaysan karo meel kasta ay micnaha shaqa shaqo tahay shaqo sharaf weeye micnaha soomali xumaamaada shaqadu waa sharaf qofkii shaqaysta ayaa micnaha heer gaara marka waxaan leeyahay micnaha shaqadii dadkeenu waxa weeye dadku kalabar dadka hadda soomaalidu waxba inta wax barata jaamacadaha baratay iyo inta kale waxa badan inta aan waxba baran oo aan markaa farsamo gabceedna aan baran marka aan baran korontadiina aan baran bashi waxaan baran jaamacaddiina aan baran marka sidaas daraaddeed dad waaweyn baa arkaysayo odayaal iyo islaamo waaweyn oo dumar waaweyn oo wax baranaya hadda farsamadii gacanta baranayo oo kuleh janis baan waxaanu waayay ama waa ka weynaaday waqtigii baan ka weynaaday micnaha waxbarashada marka taas ayaa waxay keenaysaa micnaha qofku inuu farsamada gacanta barto oo ku shaqaysto oo micnaha janis halkaas uu nololbaameedkiisa iyo bariiskiisa ku dhacsan karo barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda v o e qeybihiisii dhexe ayaan isla soo gaarnay waxaan siinayaa usama oo ka mid ah ardada jaamacadaha hal qof ma oran karo laakiin waxa weye dad badan oo waxa weeye dad hal qof ka badan baa arkay oo intay jaamacad dhigteen waalidkood waxbareen kafeeyey oo maxay ahayd aqoontiisii uu bartay ku maareeyey marka waxa weye runtii hal qof baan arkay haddaan idhaahdo haddii waxaan umalinaya su-aashaydii si saxa wama aan jawaabin waxaan arkay hal qof wax ka badan oo jaamacada ka baxay oo noloshii qoyskooda iyo dad kale xataa kafeeyey oo aqoontii ay barteen waxa weeye uga faa'iideeyey
gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ama qeybihiisii ugu dambeeyey ma jiraan dhalinyaro badan oo xilligan fahmay in farsamada gacanta ay tahay fursadda ugu haboon ee qofka uu nolol maalmeedkiisa kala soo bixi karo oo dhalinyaradu ay fahmayaan in farsamada lagu shaqaysto haway jiraan dhalinyaro aad u fara badan baa jira oo fahmay farsamadan gacanta in lagu shaqaysan karo oo si fiican u fahmay waayo waxaan ka dareenay ardadii micnaha aadka u fara badatay aad bay u fara bateen oo micnaha galaasyadoo kale sidoo kale waa buuxsamaan oo arday badan baa noo timaado farsamada gacanta danaynaysa marka laisbarbar dhigo xafiiska ay yimaadaan micnaha inta badan waxay sheegaan inay farsamada gacanta sida korontada oo kale harqaanka oo kale cilaanka oo kale waxaas in danaynaya ardaydu aad u danaynayso haddana waa ku shaqaystaan oo suuqana waa kaga shaqaystaan ardaygii oo micnaha waxbar casharkii baranaya ayaa shaqaysta oo suuqa ka shaqeeyo soo waaca oo dhaa macalin halkaasa maanta igu yaraa adkaatay ama casharkaasaa micnaha halkaasaan maraya heerka farsamadaasaan meel ka hayaa marka waxaan rabaa farsama macalin aad micnaha halkan ii sheegtid oo micnaha halkaas loo xirayo ama gurigaasaan dabgelinaya ama wax noocaasa uu ii sheego ma aragtay dhalinyaro nolol maalmuudkeeda qoyskooda ka dabara farsamada gacanta oo ay barteen oo magaalada ka shaqaysta ha waa arkay micnaha waxaan baa arkay ardadii micnaha anagu waxbaranay iyo oo micnaha intay dadkoodii iyo waalidkoodba ka anfacay oo micnaha ka shaqaysanaya oo micnaha korontada guryaha geliya oo ka shaqaynaya dhulkii micnaha sida fadhiisamo oo kale dhulalka korontada lagu gado qalab koronta lagu gado ka shaqaynaya manoo ku jira oo farsamadii gacanta xilligaaba wada isagoo arday buu halkana micnaha haddana shaqaynaya oo waalidkiisna wuxuu soo saaraya isagiina wax la soo baxaya
gabagabada barnaamijka marka maxaa fariina oo oranaysaan dhalinyarada waxbartay ee shaqa la-aanta ah ee dalka jooga maxaa kula talinaysaa usama oo ka mid ah ardada jaamacadaha xilligan ka qalinjabiya oo dhameeyey
bismi illahi raxmaan raxiim yuusuf waa mahadsan tahay horta waxaan anigu kula talin lahaa hadda waxaanu qabanay dood ku saabsan ardayda jaamacadaha dhigatay mataqaana iyo farsamada dhalinyarbana sida runtii waa dhegeysanaysaa ama waa dhegeysan doontaa marka hore waxaan kula talin lahaa oo oran lahaa waxa weeye isma diidayaan qofku inuu jaamacad barto iyo farsamada gacanta inuu waxa weye barto isma diidayaan waa isku wadi karaanin xoogaa waxaa moodaa dooda inay ku jidhay in dadku ka faamaayo anigu arrinkaa ma aaminsani waxaan aaminsanahay waxa weeye dadku kuma baraarugsana wacyigelin baan jirin oo waxa weye haddii lagu baraarujin lahaa la oran karaa hadir ustaadka walaalkay wuxuu ka shanqariyey in arday badan ay ku mataqan shaqaystaan oo barteen marka waxaa meesha ka saaray dadkaas hadda ka shaqaystaa waxa weeye lama heleen haddii laga faanayo oo la leeyahay farsamada gacanta waa laga faanayaa marka waxa weeye waxaan yani marka hore aan oran lahaa macalimiinta arrintaas khusayso wacyigelin ha sameeyeen waxa weeye ogeysiis ha sameeyeen waxa weye dadku waxa weeye arrintaa waxaa laga yaabaa inaysan xataa ogeyn oo maaragtay aysan ku baraarugsanayn marka waxaan la horta bal marka hore ha lagu baraarujiyo markaa ayay soo kala baxayaan cidda ka faanaysa iyo cidda diyaarka u ah waxa weeye ardaydana waxaan kula talin lahaa isku wada arintaas waxa weeye jaamacadaha aniga haddeer laftayda tusaale haddaan kuu soo qaato intaa ka dhow waxaan diyaar u ahay maadaama aan oga meelaha farsamada lagu bartay inaan wax ka barto laakiin wax dhici kadha hore inaan u ogeyn marka waxaan ardayda waxa weye baaq ugu diri lahaa puntland meel kasta oo joogaan waa inay ku dadaalaan waxbarashada ilaa iyo heer b h d ay wadaan arinta farsamada gacantana dee waxaa la sheegay in laga faanayahe anugu arrinkaa ma aaminsanide waxa weeye waa in isagana lagu daraa si nolol maalmeedka loogu dabiro
aye macalin adigana gabagabada barnaamijka walaalkan saxo micnaha wuxuu yidhi micnaha waa ka faanay dadku waa ka faanayaan faanka waxa weeye dadku majority maaha inta badan maaha kama faanaan waa qof qof dhifa oo micnaha aan micnaha aan danaynayn weeye ta kale waxaan leeyahay dadka waxaan leeyahay farsamada gacanta waa ina barataan ardayda waxaan ku dhiirinaya inay farsamada gacanta bartaan maanta farsamo gamceed baa meel lagu gaari karaa meel wax kale lagu gaari karaa aniga jaamacad shahaadadeedii micnaha inta lasoo qaatay meel la iskaga xiriya la iska dhigay taas waxaan u malaynayaa inaan dibdhaca tahay b h d haday wax ka dhaqday b h d in ardayga wato lagu xiro in waxyaabaha lagu xiro war waa lagu xiraa balse haddii ardayga b h d iyo dibloomaba lagu xiray baan shaqadii micnaha markuu shaqo yimaado maadaama shaqadii waddankan ku yar tahay baa laga qabanaya shahadada baa laga qabanaya imtixaankii buu gelayaa cvgi baa leeyahay soo diyaari wadankii shaqala-aan baa ka jirta waxa laga yaaba ninka kambaniga ama shaqada soo dejiye shanta arday soo dejiye ama toban arday ama saddex arday soo dejiyey in micnaha ay daba taagan tahay hadhowdii isagana la dhahayo uu dhahayo sida ardayga ku shaqo waayayo oo la dhahayo soo wac oo fifi laga qaaday oo wax kasta laga qaaday isagoo imtixaankii galay oo kaa fiican oo meel fiican keenay ayaa waxaa hortaalla dhabarka taabasho waxa la yidhaahdo micnaha qabyaalad oo taas micnaha waxaa weeye aniga dadkii dadkayga oo micnaha aniga shaqala oo aan shaqa micnaha ninka kan ganacsadaha ama shirkadda shaqada soo dhejiyey faamilkiisi waxaa laga yaabaa inuu micnaha shahaadooyin haystaan qaybtooda haysto marka inan micnaha dhexdhexaad aan arrintii aan lagaba noqon baan dhexdhexaad iman mayso marka taa waxaan kaga bixi karnaa insha allah ilaa dowlada inuu nasiiyo caadilah oo micnaha qof kasta leeyahay maxaa taqaanaa ardadana waxaan ku dhiirigelinayaa inay markaas bartaan farsamada gacanta bartaan adduunku wuxuu ku kala hormaray farsamo gamceed caalamka aynu aragno wadamada caalamka aynu aragno ugu waaweyn maraykan iyo shiina iyo alaabooyinka hadda ay isu gudbiyaan oo micnaha wadamba waddan ka soo saaro waa farsamo gamceed lagu gaaray marka farsamada gacantu aad bay muhiim intahay waxaan leeyahay barta ardada waa in si fiican u bartaan macadka noogu yimaadaan bartaan aan waa baraynaa diyaar baanu la nahay inaanu waddankan aynu soo saarno arday taya leh oo micnaha maanta qofku noloshiisa iyo xirfadiisa uu ku shaqaysan karo si xuran oo ugu shaqaysan karo oo aan qofna shaqadiisa iska hortaagi karin caalamkana ka kaafi baxno oo micnaha waddamada caalamka aynu la jaan qaadno sidaas ayaan kusoo gebagabeynaya farsamada gacanta marka la leeyahay keliya maaha mobile la sameeyo iyo iyo maaragtay t v iyo engineerinko kale marka laga hadlayo waa farsamo gacanood waa farsamo gacan waa arka ka dhaa wax badan ba aragtay arday wadooyinka taagan oo wax sawirayo oo qalab sita waxa weeye marka waa ku jirtaana waa la oran karaa laakiin ma sheegi karo haddeer meel si khaas ah waxaa haddeer anfac u wada waa mobilo iyo t v iyo maaragtay koronto iyo waxaweeye marka meel hadda jaamacadwaa isla engineering waa run haddana waa fildi runtii khaasa oo maaragtay la rabay in jaamacaduhu ay khaas ugu soo daraaniin laakiin farsamada gacanta yaan loo malay inay ka maqan tahay jaamacadda lafteeda oo maarata waxaan is ohan kara waa qayb ka mid halkaa kuliyad baa ugu jidha halkaa kuliyad baa ugu jidha waa run haddana kuliyado kale baa jira oo iyada iyada mataqaanaa iyadana waxa weye iyada engineerinkaa sii kala baxa oo waxa weye telecommunication engineering baa jira oo ah isgaarsiintii baa lagu bartaa jaamacadaha sidaa la socotaanin taasuna waa ka mid marka yaan la oran kuma jidho jaamacadaha kuma jidho farsamada gacaneed anigu arrinkaas ma ma aaminsanay
marka waxa weeye walaalka waxaan leeyahay midda kale anigu ma arag engineering nin kusoo bartay electry engineering nin kusoo bartay jaamacadaha oo ku shaqaynaya balse anagu waxaan hadda tusi karnaa dadkii aan barnay wax barnay oo shaqaysanaya oo micnaha guryaha gelinaya dabka gelinaya oo meel kasta ku shaqaysanaya oo shaqo xura haysta oo aan cidna iska hortaagi karin shaqadiisa oo micnaha uu xur u yahay oo xilli kasta uu shaqaysan karo oo aanu ku shahaado keeniyo kankadhiishkaan hortaagnayn toddobaadkan intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf waxaana uu idinkaga imaanayay magaalada boosaaso intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonno nabadgelyo
yuusuf maxamuud yuusuf aad buu u mahadsan yahay halkaad weli nagala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana dhinacii ciyaaraha waa kan cabdulqaadir samakaab
aan ku bilownay kooxda kubadda cagta lester city ee ka dhisan dalka ingiriiska ayaa guul weyn ka gaartay kulan ay u martisay kooxda southampton ee isla dalka ingiriiska southampton ayaa waxaa lagu burburiyey sagaal gool iyo eber iyadoo calaamadda acsaanka ahna southampton uu ka qaatay xidigooda ryan batran kadib markii hal gool laga dhaliyey ciyaartooyda kale ah ayose iyo jimi fardi ayaa min saddex gool kala dhaliyay ciyaartan saddexda gool ee kalena waxaa dhaliyeen yori itoliman iyo james madson iyo weliba ben chilwell ayaa saddexda gool oo kale kala dhaliyeen sidaasna kooxda lester city waxa ay ku gaartay guul weyn iyadoo markaasina hadda meel fiican kaga jirta horyaalka ingiriiska oo kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa kulamada kale ee maanta dhacayana waxaa ka mid ah kooxda manchester city ayaa waxa ay soo dhoweynaysaa kooxda aston villa watfordna waxa ay martigelinaysaa kooxda bournemouth bratonna waxa ay martigelinaysaa everton halka kooxda kale ee sheffield united ay booqanayso kooxda westham united chelseana waxa ay booqan doontaa kooxda banley inta shantaasi ciyaarood ayaana maanta dhacaya horyaalka la liigana kulamada dhacaya waxaa ka mid ah kooxda lagenes ayaa waxa ay la ciyaaraysaa real manorka valladolidna eber ayay la ciyaari doontaa atlatico madridna waxay la ciyaaraysaa atlatico bilbow italian sere eegana ama horyaalka talyaanigana lecha ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda horyaalka talyaaniga iska lahaatay ee yuventus oo siddeedii sano ee lasoo dhaafay kusoo guulaysatay inter milanna waxa ay soo dhoweynaysaa kooxda barma janowana waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda bresia dhegaystayaal wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
waad mahadsan tahay samakaab markana dhinacii heesaha waxaa dhegihiinna ku soo maqan codka macaan ee cabdidiini iyo heestii rafiiq
codkaasi dhegihiina soo gaaraya ee cabdi diini iyo heystii rafiiq ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadir samakaab ah jacfar kuukaay iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saarista inoo joogay tan iyo idaacadaheenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo
waxaan la reeb ragani maana ugatagay gacaybay la kaashee